بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo kontonaad ee suuratu lkahfi allah waxa uu ihi subxaanah maa ashhadtuhum khalqa asamaawaati waalardi walaa khalqa anfusihim wamaa kuntu muttakhida almudiliina caduda allah waxa uu ihi jala jalaaluh maa ashhadtuhum ma markhaati gelinin oo maan soo xaadirin goobjoogna kama dhigin waxaa aayaadkii hore ay ka soo warramayeen oo damiirku u noqonayaa waa ibliis iyo tafiirtiisii oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inaga reebay in ibliis iyo tafiirtiisa laga yeesho sokeeyo oo lasoo dhowaysto iyagoo col inoo ah oo alla waxau ihi bi'sa lildaalimiina badala waxa ugu xumaaday wax la bedel qaato oo daalimiintu ay ku doorsadaan daacada alleh beddelkaa ay soo beddel qaateen inay ibliis iyo durriyaddiisa ay addeecayaan allay lehe wax wax lagu doorsado ama la beddel qaato kaasaa ugu liita alla markaa waxa uu yidhi taa isagoo ka sii warramaya maa ashhadtuhum maan markhaatigelinin ibliis iyo durriyaddiisa oo goobjoog ugamaan dhigin khalqa asamaawaati samooyinka abuuristooda iyo waalardi arlada abuuristeeda iyo walaa khalqa anfusihim nafahooda abuuristooda toona yacnii abuuristii cirarka iyo dhulalka iyo abuuristii nafahooda la abuurayey midna goobjoog kamay ahayn mana markhaati gashan dee ruuxa aan warba isku hayn meel lagu abuuray iyo makhluuq meeluu joogaba ama lagu khalqay ma mudna in la caabudo ama ilaahay sokadii lasoo dhoweysto alla waxau ihi wamaa kuntu mutakhida almudiliina caduda wamaa kuntu manaan ahaanin mutakhida almudiliina mid ka yeelanaya kuwa waxalaynaya caduda cudud iyo taageero oo hadday waxallaynayaan waa min baabi awlaa iyaguna waa hallaabeen marka kuwa hallaabay waxna hallaynaya mid ka yeelanaya ma ihi kuwa ii kaalmeeyo cudud iyo gaashaan iyo garab ii noqda macnuhuna waxa weeyaan ilaahay cidna caawimo kama rabo ku hanuunsan iyo ku habowsan midna laakiin waabay kasii xag jirtaa kuwa hallowsan ee mudiliinta ana dee inaanu ka yeelanayn kuwa kalena isagoon ka dhiganayn allah waxau ihi wayowma yaquulu naaduu shurakaa'iy aladiina zacamtum fadacowhum falam yastajiibuu lahum wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi yowma maalin xus maalinkaasoo yaquulu uu odhanayo rabbi oo mushrikiintii uu ku odhanayo naaduu u yeedha shurakaa'iya shurakadaydii aada wax ila wadaajinayseen kuwii wax ila lahaa ee adduunyada aada ku andacoonayseen aniga inay wax ila leeyihiin maanta u yeedha aladiina shurakadaasoo zacamtum ay zacamtumuuhum shurakaa zacamo laba mafcuul bay qaadataa oo labadii mafcuulba waa maxduuf waana lasoo qadarayaa oo waxa weeyaan zacamtumuuhum shurakaa'a kuwaad sheegateen inay wax ila leeyihiin bal hadda u yeedho oo keena waxa idiin taraaneh fadacowhum dabeed way u yeedhanayaan oo shurakadoodii ilaahay sokadii ay caabudayeen bay u dhawaaqanayaan oo falam yastajiibuu dabeed ma ajiibayaan oo kuwaa shurakadiihi aqbali maayaan lahum iyaga oo dhawaaqoodaa uga jawaabi maayaan wa jacalnaa waxaananu yeellay beynahum dhexdooda ay beyna alcaabidiina waalmacbuudiin kuwii la caabudayey iyo kuwii caabudayey dhexdooda waxaanu dhignay mawbiqa ay waadin min awdiyati jahannam tog naareed oo togaga jahannamo ka mid ah ayaa dhexdooda la dhigay si aanay cadaabka dhexdiisa iskuba weheshan ee qolo walba gaarhkeeda loo cadaabo ama wajacalnaa waxaanu yeello ka yeellay baynahum xidhiidhkii dhexdooda ahaa ee ay ku xidhiidhayeen xumaanta iyo macaasida ay ku saaxiibeen xidhiidhkaasi waxaanu ka yeellay mawbiqaa ay sababa mawbiqin halaagga ay halaagsameen sababtiisaabannu kaa ka yeellay oo waxay ku halaagsameenba waa xumaantii ay ku xidhiidheen ee dhexdooda taallay wara'aa waxay arkeen almujrimuun xumafalayaashii waxay arkeen annaara naartii ayaa ay arkeen oo fadannuu dabeed waxay yaqiinsadeen annahum iyagu muwaaqicuuhaa naartii kuwa ku dhacaya inay yihiin walam yajiduu manay helin masrifaa meel ay uga leexdaan ama uga jeedsadaan canhaa naartii ay uga jeedsadaan naartii ayay arkeen oo hortooda taagan waxaana yaqiinsadeen inay ku dhacayaan oo meelna aanay u dhaafayn allah waxau uhi walaqad sarafnaa fi hada alqur'aani linnaasi min kulli mahal wallaahi laqad sarafnaa waanu gedgedinay oo si walba waanu ugu dhigno waa u caddaynay fii hada alqur'aani qur'aankani ayaanu ugu caddaynoo ugu gedgedinay linnaasi dadka min kulli mahal tusaale kasta yacnii tusaale kasta iyo xikmad kasta iyo qiso kastaoo lagu cibro qaato oo cibro u ah qur-aanka waanu ugu caddaynay si walba waanu ugu dhignay wa kaana alinsaanu insaankuna wuxuu ahaaday akthara shay-in shayka ugu badan jadalan xagga dooda iyo muranka insaanno wuxuu noqday ka waxa weeye dadka ugu dooda badan ee ugu muranka badan makhluuqa ilaahay insaanka ayuu noqday alla waxau idhi wamaa manaca annaasa dadka kama mancin oo uma diidin an yu'minuu inay rumeeyaan id jaa-ahum markuu u yimid alhudaa hanuunkii oo qur-aankii nebi moxamed lagu soo dejiyaa sala allahu calayhi wasalam markii rasuulka iyo hanuunku waday u yimid uma diidin inay rumeeyaan oo yastakfiruu ay ka dembi dhaaf dalbaan rabbahum rabbigood ay ka dembi dhaaf dalbaan yacni kama mancin inay rumeeyaan oo rabbigood dembi dhaaf weydiistaan uma diidin ilaa an taatiyahum ay ilaa talabu an taatiyahum inay u timaaddo doonis ay doonayaan oy dalbanayaan mooye wax kaleba uma diidin sunnatu lwaliina kuwii hore dariiqii lagu halaagay doonis ay doonayaan inay u timaaddo mooyaane aw yaatiyahum ama uu u yimaado alcadaabu cadaabku uu u yimaado qubulaa ay anwaacan xaal uu yahay noocyo kala duwan ama qibalan ay mucaayanatan xaal uu yahay mid hortooda ku sugan ay indhahooda ku arkayaan oo qibalan waa mucaayanatan marka qibalan la akhriyo qubulanna waa anwaacan mukhtalifa macnuhuna waxa weeyi macnaha waxaa ka hortaagan hanoonka inay doonayaan oy dalbanayaan inuu cadaab iyo cuquuba u timaado oy odhanayaan hadduu waxani xaq yahay imika noo keen cadaabka haddaad keeni weydo maaha xaq ayay odhanayaan siday iyagu u dhigayaan ama garaadkoogu u yahay alla waxau idhi wamaa nursilu ma diro almursaliina kuwii lasoo diray uma diro ilaa mubashiriina ay ilaa xaala kownihim mubashiriin xaal ay yihiin dadka kuwa u bushaaraynaya mooyaane iyo wamundiriina wa xaala kownihim mundiriin iyo xaal ay yihiin dadka kuwa u digaya yacni waxaanu rususha u diraa uun labadaa xaaladood iyagoo mu'miniinta janno ugu bushaaraynaya gaaladana cadaabka ku cabsigelinaya oo ugu digaya allah waxau idhi wayujaadilu way murmayaan oo way doodayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bilbaatili baatil bay ku doodayaan maxay baatilka ugu doodayaan rusushana ay ula murmayaan liyudxiduu si ay ugu baabi'iyaan bihi ay bilbaatil baatilka ay ku doodayaan si ay ugu baabi'iyaan alxaqa xaqa waittakhaduu waxaanay ka yeesheen aayaatii aayaadkaygii iyo wamaa kii undiruu loogu digay oo cadaabka ah husuwaa jees jees iyo dheeldheel bay ka dhigteen marka masderka marka loo daayo waa mubaalaqo iyo xeeldheeraansho inay jees jeeska laftiisiiba ka dhigteen waxaa kaloo bannaan masderka ism mafcuul in lagu awilo oo la yidhaahdo waxay ka yeesheen husuwa ay mahzuu'an bih wax lagu dheeldheelo ayay ka dhigteen alla waxau idhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad kaasoo dukira lagu waaniyey biaayaati rabbih rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey oo fa acrada dabeed ka jeedsaday canhaa aayaadkii oo wanasiya iloobay maa qadamat yadaahu labadiisa gacmood waxay hore marsatayna iska iloobay innaa annaguba alla widhi jacalnaa waxaanu ka yeellay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaanu ka yeellay akinnatan daboolo an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aanay u fahmin xaqaas wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaanu ka yeellay waqraa culays wa in tadcuhum haddaad ugu yeedho nebi allow ila alhudaa hanuunka xaggiisa haddaad ugu baaqdo falan yahtaduu ku hanuuni maayaan idan kolkaa waxa weeyaan qalbigooda iyo dhagahoodaba la dhababo ama la daboolo hanuuni maayaan abadan weligoodba wa rabbuka rabbigaa alghafuuru waa ka dembi dhaafista badan duraxma ee naxariista u saaxiibka ah low yu'aakhiduhum hadduu ilaahay ku qaban lahaa dadka bimaa kasabuu waxay kasbadeen lacajala wuxuu u soo dedejin lahaa lahum iyaga alcadaaba cadaabka ayuu u soo dedejin lahaa bal iskaba dhaaftaase oo cadaab looma soo dedejine lahum waxay leeyihiin iyagu mawcidun ballan loo asteeyey oo loo qoondeeyey leeyihiin oo lagu cadaabayo ballantaasoo lan yajiduu aanay helayn min duunihi ballantaa sokadeed maw-ilaa meel ay uga leexdaan ama uga ciirsadaan oo ay u iishaan alla waxau idhi wa tilka taas alquraa ee magaalooyinka ah waa magaalooyinkii hore loo halaagay ee qowmu luud iyo thamuud iyo waxa weeyaan kuwii la midka ahaa iyo reecaad wa tilka taasi alquraa ee magaalooyinka ah ahlaknaahum waanu halaagnay lamaa dalamuu markay dulmi faleen ee ay dembaabeen wajacalnaa waxaananu u yeelay limahlikihim ay liihlaakihim halaagistoodii la halaagay waxaanu u yeelay mawcida ballan yacni waxa weeye aan la dhaafay ilaahay subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaayaat waxa uu ku tilmaamay alraddu calaa masaacimi almushrikiina wa masiirihim waxyaabihii mushrikiintu ay ku andacoonayeen ayaa ilaahay ku radiyey oo lagu inkiray masiirka iyo meesha ay mala marayaan oo naarta jahannamo ana waa la tilmaamay oo ilaahay awalan waxa uu tilmaamay nimanka ibliis iyo duriyaddiisa inaanu abowristii cirarka iyo dhulalka iyo xataa naftooda markii la abuurayey midna inaanu markhaati gashan warna aanay u hayn dee kuwa noocaasa ee aan meel lagu abuurayba aan ogeyn ma mudna ilaahay sokadii in la caabudo ama la soo dhowaysto dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwa ilaahay sokadii waxa weeyaan waxyaabo kale iyo asnaam caabudaya ee samaystay shurako ay leeyihiin ilaahay bay wax la wadaagaan kuwaas waxaa alla uu tilmaamay qiyaamaha in lagu odhan doono bal hadda shurakadaa sheegayseen keena maanta waxa idiin taraane waa kuway lahaayeen haa ulaahi shufacaaunaa cinda allaah iyagaa ilaahay agtiisa nooga ergeynaya kuwii keenaa la odhanaya waa kuway lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaanuu caabudanaa uun inaannu ilaahay ay noo dhoweeyaan oo ugu dhowaano waxaa la odhanayaa waxaad sheeganayseen hadduu run idinka ahaa bal haddaba maanta keena kuwii ilaahay wax la lahaa way u yeedhanayaan mana ajiibayaan oo how odhan maayaan oo aqbali maayaan ilaahay waxa uu tilmaamay kuwaa dhexdooda inuu dhigay waadi naareed si qolo walba cidlo loogu cadaabo cidina aanay cid kale weheshan waxaa kaloo lagu fasiray macnuhu inuu yahay baynahum wisaalkii iyo xidhiidhkii dhexdooda ahaa sababtiisa ayaaba lagu halaagay oo xidhiidhkoodii ay ku xidhiidheen xumaanta ayaaba ahaa sababu halaakihim dabeed allah waxa uu tilmaamay inay naartii arkayaan oo indhaha saarayaan wax ka dhibaato badanna ma jirto dee qofku naartii oo ololaysoo holcaysoo hortiisa taagan oo uu og yahay meel alla meel uga cararuu uga ciirsadaa inaanay jirin markaasay yaqiinsanayaan inay ku dhacayaan oo meelna aani waxa weeyaan uga iilan karayn marka cadaabba wuxuu usii dhammaanayaa inta aanay gaadhinba dee barhtankana waa loogu tuurayaa waxaa kaloo alla uu tilmaamay muhimatu lqur'aani alkariim warusul wa mowqifu lmushrikiina wa imhaali illahi lahum ilaa ajalin musama waxa aayaadku ay tilmaameen muhimadda qur-aanka iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sida xikmad walba iyo tusaale walba ugu tilmaamay si ay dadku ugu toosnaadaan iyo rususha uu rabbi soo diray iyo hadafkiiyo ujeeddadu usoo diray oo albishaaratu wannadaara in ciddii rumaysee raacda ay janno iyo wanaag ugu bushaareeyaan ciddii ka baydhana cadaab ay ku cabsigeliyaan iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu u kaadinayo oo u seeto dheeraynayo laakiin dee hoygooda u dambeeya hantida u ihi inuu naarta haawiyo yahay ciyaadan billaah walaqad sarafnaa fi hada alqur'aani linnaasi min kulli mahal wa kaana alinsaanu akara shayin jadala ilaahay waxa uu tilmaamay inuu qur'aanka tusaale kasta inoogu caddeeyey laakiin dadku ay dood iyo muran badan yihiin wa tilka alamthaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun kuwa cilmiga iyo aqoonta leh uunbaa kuwaan toobo wax ku qaata ilaahay subxaanahu wa tacaala amhiladaa uu soo qaadanayo waxaa ku sugan fii saxiixi sunani الnasaa-i can caliy bni abi aalib ana اnabiya salى اllahu عalayhi waslama طaraqahu wa faatimah faqaala alaa tusaluun qultu ya rasuula اllah inamaa anfusuna biyadi اllah faإida shaءa an yabcaثaha bacaثaha faاnsarafa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama xiina qultu lahu dalik uma samictuhu wahuwa mudbirun yadribu fakhidayh wayaquul wakana alinsaanu akara shayin jadala xadiidka cali bn abi aalib uu warinayo waxa uu yihi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa aniga iyo ooriyeydii faatima goor habeennimo ah noo yimid oo nagu soo garaacay dabeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu nagu yidhi miyaydaan tukanayn cali waxau yihi markaa waxaan yihi rasuulkii allow nafaha yagu ilaahay gacantiisay ku jiraan oo markuu alla doono inuu na kiciyo uun baanu kacaynaa dabeed wuxuu yihi rasuulku waa jeedsado waa naga tegey wuxuu yihi markaa mar alla markii rasuulka aan sidaa ku idhi waxaan maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo sii jeedsado bowdiha garaacayo oo leh wa kaana alinsaanu akara shayin jadala insaanku wuxuu ahaaday mid waxa weeyaan aada u dood iyo muran badan marka waa tabiicatu linsaan in jadalka iyo hadalcelintu ay insaanka ku badan tahay allah waxau yihi wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaaahum اlhuda wayastakfiruu rabbahum ila an taatiyahum sunnat اlwaliina aw yaatiyahum alcadaabu qubula waxa uu rabbi yidhi dadka uma diidin inay rumeeyaan markii hanuunku u yimid dabadeed oo ay rabbigoo dembi dhaaf weydiistaan ilaa doonista ay doonayaan mooyaane in dariiqadii kuwii hore lagu halaagay ay u timaaddo ama cadaab noocyo badan u yimaado oo macnuhu waxa weeyi dee markii ambiyadu ay ula timid xaqa ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyigii u keenay halkay ka odhan lahaayeen dee waanu qaadannay ayaa waxay kala hor yimaadeen hadduu xaq yahay cadaabkaad sheegayso iminka noo keen wa qaaluu rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab waxay yidhahdeen rabbigayow annaka noo soo dedeji qaybtaanu cadaabka ku lahayn xisaabtaba intaan la gaadhin aakhiro hanala sugina imika noo keen waxaa kaloo yidhaahdeen faasqit calaynaa kisafan min asamaa in kunta min asaadiqiin nebigii iyagoo la hadlayay ku yidhaahdeen waxaad samada nagaga soo daysaa ood nagaga soo dejisaa waxa weeyaan qaybo ama gobollo samada ka mid ah samada qaybo ka mida nagu soo rid haddaad run sheegayso faatinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaadiqiin noo keen bay yidhaahdeen waxaad noogu goodiyeyso hadday kaa run tahay nebigana waxay ku yidhaahdeen sida ilaahay inooga warramay waid qaaluu allaahumma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faamtir calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xaqa ula yimid ee uu xujadii ku oogay ayaa iyagoo ilaahay baryiya waxay yidhaahdeen allahayow in kaana hada huwa alxaqa min cindik waa gaaladii iyo kufaartii quraysheed caqli xumadooda nebigu markuu xaqii u keenaa waxay ku dhawaaqeen oo yidhaahdeen allahayow waxani hadduu xaq yahay agtaada ka yimid fa amtir calaynaa xijaaratan min asamaa waxaad sida roobka samada nagaga soo daysaa oo nagaga soo di'isaa dhagaxaan aw i'tinaa bicadaabin aliim ama waxaad noo keentaa cadaab wax xanuujiyo oo daran marka ibnu kathiir iyo khayrkiiba waxay yidhaahdeen aayaddaa markay fasirayeen caqli xumada iyo axmaqnimada gaalo halkay gaadhay halkay ka odhan lahaayeen hadduu xaq yahay nagu hanooni ayaa waxay yidhaahdeen hadduu xaq yahayna cadaab waa caqli xumo iyo axmaqnimadoodu halkay gaadhay siday u dheer tahay waxa alla uu tilmaamay hadafka iyo ujeeddada ambiyada uu usoo diray inay ahayd dee iqaamat lxujati cala annaas walbishaaratu wannadaara inay dadka xujada ku oogaan oo mu'miniinta janno ugu bushaareeyaan gaaladana ay cadaab ku cabsigeliyaan wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriina wa mundiriin alla wuxuu tilmaamay nimankaa gaalada waxa weeyaan inay ku murmayaan baatil si ay xaqa ugu buriyaan ilaahay aayaadkiisana ay dheeldheel ka dhigteen waana dabeecadda insaanka gaalka ah inuu garan waayo halkii uu ka yimid iyo asalkiisii khalaqa alinsaana min nudfa fa idaa huwa khasiimun mubiin ilaahay insaanka wuxuu ka abuuray dhibicdaa yaree biyaha manida markiiba haddana markuu taabogelay uu istaagay waaba isagoo murmayo ilaahay la doodaya oo le sidee ku dhacday dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwa noocaasa ee diinta ilaahay inay buriyaan darteed baatilka rususha ugula murmaya kuwaas in lagu ciqaabay in qalbigooda iyo dhagahaba laga daboolay oo ay ka dhagalaayihiin xaqa waxa kale way maqlayaan oo ay ka qalbilaayihiin xaqa waxa kale way weelaynayaan oo ay ka indhalaayihiin xaqa summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun taasina waa jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal waa abaalmarin waafaqsan dee waxay galabsadeen waayo ruuxu wixii uu doortee uu sameeyo unbaa loo siyaadinayaa kuwa mu'miniinta ah ee hanuunka doortana dee hidaayadaa loo siyaadinayaa waaladiina htadow zaadahum hudaa wa aataahum taqwaahum kuwa hanoonay ilaahay hanuun buu u siyaadinayaa alla ka cabsi iyo waxay rabbi kaga baqan lahaayeen ayaanu siinayaa rabbi oo u siyaadinayaa inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa ee inagu soo martay suuradda waa dhallinyar rabbigood rumeeyey hanuunna loo kordhiyey dee haddii ay dadku hallaabaanna jasahoodu wuxuu noqonayaa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen ayaa la sii leexiyey markaa kuwan qalbiga laga daboolay ee dhagaha laga daboolay waa kuwa hallaabay ee hanuunka loogu taag waayey wrabuka algafuuru du raxmati low yu'aakhiduhum bima kasabuu lacajala lahum alcadaab aayaddaana rabbi wuxuu ku tilmaamay ilaahay inuu yahay tabaaraka wa tacaala mid waxa weeyaan dembi dhaafis badan oo raxmad badan raxmaddiisana waxaa ka mid ah annahu laa yucaajilu bilcuquuba inaanu cadaabka soo dedejin uu dib u dhigo waayo ilaahay hadduu dadka cadaabka usoo dedejinayo dee cidba kama reebeen manaynaan noolaaneen walow yu'aakhidu allahu annaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musamaa allah waxa uu yidhi ilaahay dadka hadduu ka ciqaabayo wax alla waxay kasbadaan oo dembigay galaanba uu ka goynayo dee arlada wax dul socdaba kuma daayeene waa wada halaagi lahaa dad iyo duunyaba laakiin wuxuu dib ugu dhigayaa muddo la magacaabay oo aanay dhaafayn bal lahum mawcidun lan yajiduu min duunihi maw'ila ballan buu ilaahay u qoondeeyey cadaabkooda aanay meella uga leexanayn dabeed alla wuxuu tilmaamay magaalooyinkaas oo dadkii hore ah qowm waxa weeyaan ree caad iyo ree hamuud iyo kuwii la midka ahaa ilaahay waxa uu ku halaagay dulmigii iyo dunuubtay sameeyeen darteed halaagoodana wakhti cayiman oonay dhaafin ayaa ilaahay u qoondeeyo lagu halaagay marka waa waciid iyo goodi cid alla ciddii kuwaa waddadooda marta dee iyagana in la halaagayo allah waxau ihi maa ashhadtuhum maan markhaatigelinin kuwaas ibliis iyo durriyadiisa oo goobjoog kamaan dhigin khalqa asamaawaati samooyinka abuuristooda iyo waalardi arlada abuuristeeda iyo walaa khalqa anfusihim iyo nafahooda abuuristoodaba ma waxa weeyaan kama markhaati gelin manaan keenin oo goobjoog kama dhigin alla waxau ihi wamaa kuntu manaan ahaanin mutakhida almudiliina kuwa wax halleeya mid ka yeelanaya cadudaa kuwa aniga i kaalmeeya waayo ugama baahniba iyaga iyo kayrkoodna garab iyo gaashaan cidna ugama baahni wa huwa alcasiizu alghafaar alqahaaru ljabbaar isaga ayaa ah ka qahaarka ee wax muquuniya ka jabbaarka ah ee awoodda badan cidna uma baahna allah waxau ihi wayowma yaquulu naaduu shurakaaiya aladiina zacamtum fadacawhum falam yastajiibuu lahum wadkur xusnabi allow yowma maalin xus dadkana xasuusi maalinkaasoo yaquulu uu odhanaya rabbi oo mushrikiintii uu ku odhanayo naaduu u yeedha shurakaa'iya shurakadaydii kuwaad aniga wax ila wadaajinayseen sidaa idinku ku andacoonayseen alladiina shurakadaasoo zacamtum ay zacamtumuuhum shurakaa'a aada sheegateen inay aniga wax ila leeyihiin u yeedha maanta fadacawhum dabeed way u yeedhanayaan shurakadii ay ilaahay wax la wadaajin jireen falam yastajiibuu dabeed may ajiibayaan lahum iyaga intay u yeedhaan ayaanay ajiibayn oonay aqbalayn wajacalnaa waxaananu yeelay baynahum dhexdooda kuwii wax caabudayey iyo kuwii la caabudayey dhexdooda waxaanu dhignay mawdiqaa waadi naareed waa tog ka mid ah togaga naarta jahannama ama wajacalnaa waxaanu yeelay baynahum xidhiidhkii dhexdooda ahaa waxaanu ka yeelay mawbiqaa ay sababa mawbiqin halaagay halaagsameen sababtiisa waxaanu ka yeelay xidhiidhkoodii ay xumaanta ku xidhiidheen alla waxau ihi wara'aa way arkeen almujrimuun xumafalayaashii annaara naartii bay arkeen fadannuu dabeed waxay yaqiinsadeen annahum iyagu muwaaqicuuhaa inay naarta ku dhacayaan walam yajiduu manay helin masrifaa meel ay uga leexdaan ama uga jeedsadaan canhaa naartii meel alla meel ay uga baydhaan waa waayeen oo barhtankeeda inay ku dhacayaan bay yaqiinsadeen alla waxau ihi walaqad sarafnaa ay wallaahi laqad sarafnaa waanu rogrognoo waa caddaynay fii haadaakani alqur'aani ee qur-aankaa waxaanu ku caddaynay linnaasi dadka aanu u caddaynay min kulli mathal tusaale kasta waanu u tilmaanno waa ugu caddaynay si walba waanu ugu dhignay wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday akhara shay-in shayka ugu badan yacni makhluuqa ugu badan ayuu ahaaday jadalan xagga dooda iyo muranka ka ugu dood badan buu noqday insaan wamaa manaca uma diidin annaasa dadkii an yu'minuu inay rumeeyaan id wakhtigii jaa-ahum uu yimid alhudaa hanuunku oo rasuulkii iyo qur-aankii lagu soo dejiyey markay u yimaadeen inay hanuunaan uma diidin oo yastakfiruu ay dembi dhaaf dalbaan rabbahum rabbigood ay dembi dhaaf weydiistaan uma diidin yacnii inay rumeeyaan oo dembi dhaaf ay dalbaan uma diidin ilaa an taatiyahum ilaa talabuu an taatiyahum ilaa inay u timaaddo doonista ay doonayaan mooye wax kale uma diidin maxay ay doonayaan inay u timaaddo sunnatu lwaliina kuwii hore dariiqadii lagu halaagiye halkii la mariyey yacni waxa uun hanuunkii ka hor joogsaday doonista ay doonayaan ay dalbanayaan kuwii hore dariiqoodii la mariyey in la mariyo oo waa cadaabka noo keen ay leeyihiin ilan waa ariiqu lwaliin iyo sunnadii kuwii hore aw yaatiyahum ama uu u yimaado alcadaabu cadaabkii uu u yimaado qubulaa isagoo noocyo ah marka cadaabkii aakhiro oo noocyo badan inuu u yimaado ama cadaabka adduunyo oo dilka iyo qafaalashada iyo dhibaatooyinka kalaba ah oo mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen cadaabkii yowma badrin ee qaarna waxa weeyaan la laayey qaarna nolol lagu qabsaday xoolahoodiina la qaniimaystay marka cadaab adduunyo inuu u yimaado ama cadaabkii aakhiro u yimaado siday u sugayaan allah waxau ihi wamaa nursilu ma diro almursaliina kuwa lasoo diray uma diro ilaa mubashiriina xaal ay yihiin kuwa dadka u bushaaraynaya mooyaane iyo wamundiriina xaala ay yihiin kuwa dadka u digaya mooye wax kale uma diro macnaha waxaanu u diraa uun rusul waxa weeyi dee dadka wixii rumeeyana inay janno ugu bushaareeyaan wixii beeniyana cadaab ay ugu digaan oo ugu cabsigeliyaan wayujaadilu way doodayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bilbaaili baail bay ku doodayaan oo rususha ay kula doodayaan maxaanay ugu doodayaan baailka liyudxiduu si ay ugu baabi'iyaan oo ugu buriyaan bihi baailkaas alxaqa xaqa ay ugu buriyaan waittakhaduu waxay ka yeesheen aayaatii aayaadkayga iyo wamaakii undiruu loogu digay husuwaa dheeldheel bay ka dhigteen aayaadkii rabbi iyo cadaabkii lagu cabsi gelinayeyba waxay ka dhigteen wax lagu dheeldheelo ay mahsuu'an bihi ama dheeldheel laftiisiibaabay ka dhigteen oo mastarka lagu daayo alla waxau ihi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad kaasoo dukira lagu waaniyey biaayaati rabbih rabbigii aayaadkiisa lagu waaniyey oo fa acrada dabeed ka jeedsaday canhaa aayaadkii oo wanasiya iloobay maa shaygii qadamad ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood macnaha had iyo jeer labada gacmood waxaa loo cabiraa waa meelaha waa xubnaha ugu badan ee camalka dee lagu qabsado laakiin waa min ilaaq ljuzi wa iraadat lkulli oo jus baa la cabiray qayb ka mida qaybihii ugu muhiimsanaa waxaana loo jeedaa dhammaantii qofka oo gacmo uun maahee xubin kastaa waxay galabsatay dee waa laga goynayaa oo wanasiya ilaabay maa qadamat yadaah labadiisa gacmood waxay hore marsadeenna iloobay macnaha wuxuu camal sameeyey ama gacmaha ka sameeyo ama xubin kale ha ka sameeye alla waxau idhi innaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeellay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaanu ka yeellay akinnatan daboollo ayaanu ka yeello waa daboollay dabool baanu saaray iyo daah maxaanu u saaray an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si aanay xaqaa u fahmin ayaa looga daboolay markay ka jeedsadeen wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxa ku sugan waqraa culays oo xaqii maqli maayaan waa ka dhaga culus yihiin alla waxau ihi wa in tadcuhum marka dee qalbila'aanta iyo dhagala-aanta iyo indhala'aanta gaalada lagu tilmaamay ma aha xisiya waa macnawi oo xubnihii xisiga ahaa ee daahirkee muuqday ee wax lagu kala garanaya way qabaano may beelin laakiin waxay beeleen xubnihii macnawiga ahaayo xaqaanay ku fahmayn kuna maqlayn kuna arkayn xaggaasay ka indhalaayihiin oo ka dhagalaayihiin kana qalbilaayihiin alla waxau ihi wain tadcuhum haddaad ugu yeedho nebi allow ila lhudaa hanuunka xaggiisa haddaad ugu baaqdo falan yahtaduu hanuuni maayaan idan wakhtigaas yacni goortaa la daboolay qalbiga iyo dhagahaba marnaba hanuuni maayaan abadan weligood wa rabbuka rabbigaana nebi allow alghafuuru waa ka dembi dhaafista badan leh duraxmati ee naxariista u saaxiibka ah low yuaakhiduhum hadduu dadka ku qabanayo bimaa kasabuu waxay kasbadeen lacajala waa u dadejin lahaa rabbi lahum iyaga alcadaaba cadaabka waa u soo dadejin lahaa bal iskaba dhaafe waa idraab ibtaaliya oo macnaha waxa weeye dee cadaab looma soo dadejine bal iskaba daayo cadaab looma soo dadejine lahum waxay leeyihiin mawcidun ballan bay leeyihiin ballan loo qoondeeyey dee cadaabkoodu xilliga uu ku dhacayo mawcidkaasoo lan yajiduu aanay helayn min duunihi ballantaa sokadeed maw-ilaa meel ay uga leexdaan ama meel kaloy u iishaan aanay helay alla waxau idhi wa tilka taasi alquraa ee magaalooyinka ah ahlaknaahum waanu halaagnay lamaa dalamuu markay dulmi faleen wajacalnaa waxaanu u yeelay limahlikihim ay liihlaakihim halaagistooda aanu halaagnina waxaanu u yeelay mawcidaa ballan loo qoondeeyey oo aanay khilaafin oo sideedii u dhacday ayaanu u dhignay alla waxau ihi waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba halkanna waxaynu ka gelaynaa qisatu nabiy llaahi muusa bni cimraan calayhi asalaam maca nabiy llaahi alkhadir calayhi asalaam labadaa nebi qisadii dhex martay ayaanu halkan ku maraynaa allah waxau ihi subxaanah wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yidhi muuse nebi muuse lifataahu khaadimkiisii gacanyaraha u ahaayee u adeegayey uu ku yidhi waa yuushac ibnu nuun ayaa la odhan jiraye laa abraxu ka zuuli maayo inaan socdo ay laa abraxu an asiira macnaha ka zuuli maayo in aan socdo xataa abluga ilaa aan ka gaadhayo majmaca albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan ilaa aan ka gaadhayo aw amdiya ama aan ka soconayo xuqubaa waayo badan yacni sanado fara badan oon xadidnayn ilaa aan ka soconayo waa wakhti dheer oon maxduud ahayn falamaa balagaa markay gaadheen muuse iyo khaadimkiisii majmaca baynihimaa labada badood meeshay ku kulmayeen nasiyaa halkaa waxay ku iloobeen xuutahumaa kalluunkoodii ay sahayda u siteen ayay halkaa kaga tegeen oo ku ilaabeen fatakhada dabeed wuxuu ka yeeshay huwa kalluunkii sabiilahu waddadiisii wuxuu ka yeeshay filbaxri badda dhexdeeda ahayd saraba god oo kalu ka yeesho waddo god oo kale ah ayuu badda dhexdeedii ka jeexday oo waxaa mucjiso rabbaaniya ahayd kalluunkii sahayda u ahaayay soo cunayeen horta wuu noolaaday oo yacni waxa weeyaan salladii ama weelkii meeshii uu ku jiray aayarunbu intuu noolaaduu dhaqdhaqaaqay ayuu ka dhaqaaquu ka baxay baddii ayuu galay baddii markuu galayna waxa iyaduna mucjiso ah dee kalluun waxaa lagu yaqaanaa biyuhu ilaan waa biyaha dareeraya mawjadahaase inuu dhex quusuu gudaha galo oo hoosta u socdo biyihii ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisii intuu ku joojiyey oy qallaleen oy xarkageen oy angegeen ayaa biyaha dhexdoodii uu god oo kale ka jeexday markaasaa meesha uu jeexa uu maraabe aanay isku imanayne waddo bannaan oo kale ay noqonaysay sidii dhulka oo kale marka iyaduna dee mucjiso kale ahayd oo sida dhulkaa marka la qodo uu dee godkaa qodan u noqonayo oo kale ayay baddii u noqotay baddii baa noqotay wax xarkagoo qallalan oo gudaheegii god uu ka jeexayo waddo godoo kaleoo daloosha fatakhada wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii filbaxri badda dhexdeeda ahayd saraba god oo kale waddo ayuu dalooshadoo u jeexday falamaa jaawasaa muuse iyo adeegihiisii waxa weeyaan ciidanka u ahaa ama khaadimkiisii waa yuushac ibnu nuun eh markay ka gudbeen meeshii labada badood ay ku kulmayeen ay ka fogaadeen ee ay maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan socdeen maalintii labaad wakhtigii qadada ayaa muuse la hadlayaa waxa weyan khaadimkii qaala waxa uu muuse ku yidhi lifataahu khaadimkiisii u adeegaye u shaqaynayay wuxuu ku yidhi aatinaa inasii hadaa'anaa hadadeennii nasii oo keen laqad laqiinaa wallaahi laqad laqiinaa waxaynu kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa ee kani a nasabaa daal daal iyo mashaqaynu kala kulannee qadadeennii inoo keen qaala waxa uu yidhi khaadimkii muuse ara'ayta bal ka waran muusow id wakhtigii aweynaa aynu u hoyanay ila sakhra dhagixii weynaa ee buurta ku yaallay markaynu seexannay waa halkii majmacu lbaxrayn ah halkii labada badood ay ku kulmayeen dhagixii weynaa ee buurta ku yaalay markaynu seexannay fa innii anigu nasiitu waxaan ku iloobay alxuuta ay khabara alxuut kalluunka iyo warkiisiiba halkaasaan ku ilooboon kaga imid wamaa ansaaniihu kalluunka ima ilowsiin warkiisa ila shaydaanu shaydaan mooye wax kale ima ilowsiin an adkura inaan kuu sheego warkiisa oo an adkurahu ay dikrahu laka marka masderka laga dhalaaliyo an adkura waxaana laga bedelayaa mafcuulka labaad ee ansaaniihu oo hudaas ah oo wamaa ansaaniihu kalluunka ima ilowsiin an adkurahu ay dikrahu laka inaan kuu sheega ima ilowsiin ila shaydaanu shaydaan mooye wax kale watakhada waxa uu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii fi lbaxri badda dhexdeeda ahayd cajabaa wax lala yaabo oo dee cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah kalluunkii waxa weeyaan beri hore dhintay ee la cunayay ee sahayda ahaa intuu noolaaday uu dhaqaaqay haddana badda dhexdeedii waddo daloosho oo god oo kale ah inuu ka jeexday biyihiina ay qallaleen ayaa mucjize lala yaabo ah qaala waxa uu yidhi muuse markaa daalika arrinkaa aada soo sheegtay oo halka aad kalluunka ku soo ilowday ah maa kiiba weeyaan kunnaa aynu ahay nabqii kuwa doonaya oo dalbaya muraadkaynu u soconnayba halkaad kalluunka ku soo ilowduu yaallaa waayo nebi khadir ay u socdaan ayaa nebi muuse waxaa loo waxyooday halkaad kalluunka ku weydo halkaasuu joogaayo tag marka waxa uu yidhi daalik arrinkaa aada sheegtay oo ah meeshaa aad kalluunka ku soo ilowday maa kiiba weeyaan kunnaa aynu ahay nabqi kuwa doonaya waxaynu u soconnayba waa halkaas fartaddaa way noqdeen muuse iyo khaadimkiisii calaa aathaarihimaa raadkoodiibay dib uga noqdeen qasasaa xaal ay raadkoodii raad gurayaan oy raacayaan qasaska waxaa la yidhaahdaa raadgurka marka shay uu kaa lumo ee raadkiisii aad raad guraysae aad raaraacayso halkuu cagta dhigay marka iyaguna halkay ka yimaadeen si aanay uga amban ayay halkay lugta soo dhigeen raadkoogii dib u raaceen si aanay u lumin ay yatatabacaani aathaara aqdaamihimaa waxay raacraacayeen halkay lugaha dhigeen raadkoogii ayay dib ugu noqdeen fawajada dee markay gaadheen halkii kalluunka lagu iloobay ayay halkii ugu tageen khadir fawajadaa markaa waxay halkii ka heleen cabdan addoon bay ka heleen addoonkaasoo min cibaadinaa addoommadayada ka mid ah addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay raxmatan naxariis aanu siinay raxmaddaasoo min cindinaa agtayada ka ahaatay oo wacallamnaahu aanu baray min ladunnaa agtayadana aanu ka baray cilmaa cilmi aanu ka baray qaala waxa uu ku yidhi markaa lahu addoonkii muuse nebi muuse khadir wuxuu muuse ku yidhi hal attabicuka maku raacaa khadirow calaa an tucallimanii inaad i barta darteed ma kuu raacaa mimaa kii aad wax iga barto cullimta lagu baray rushdan xaal uu yahay hanuun hanuunka lagu baray inaad wax iga barto ma kugu raacaa qaala waxa uu ku yidhi addoonkii waa waa khadir ah innaka adigu muusow lan tastatiica kari maysid maciya aniga la jirkayga sabraa sabir kari maysid aniga qof ila sabri kara oo ila socon kara ma tihid muusow wa kayfa tasbiru oo sideed ugu sabri kartaa calaa maa shay lam tuxid aanad ku koobin bihi shayga khubran ogaal waxaanad cilmi u lahayn oo haddana aada arkayso sideed uga adkaysan qaala waxau idhi markaa muuse satajidunii waxaad igu ogaan doontaa khadirow in shaa allaahu alla hadduu doono saabiran mid sabra ayaad igu ogaan doontaa oo waan sabri walaa acsii caasiyina maayo laka adiga kuu caasiyi maayo amraa amar amar aad leedahayna caasiyi maayo oo ka hor iman maayo qaala waxa uu ku yidhi markaa khadir muuse fa in ittabactanii haddaba haddii aad i raacdo oo aad joogi weydo falaa tas'alnii hayweydiinin can shay-in shay hayweydiinin xataa uxdita ilaa aan kaaga keeno lahu laka adiga minhu shayga xaggiisa dikraa war ama sheegid haddaba shay aan sameeye hay su-aalin ilaa aan anigu kaaga warramo oo arrintaas sabir iyo adkaysi u yeelo fanalaqaa markaa waa tegeen muusa iyo khadir oo waa israaceen xataa idaa rakiba markii ay fuuleen muuse iyo khadir fi safiinati doonidii markay fuuleen kharaqahaa doontii khadir waa jeexay looxaanteedii qaar ka mid a ayaa uu ka soo siibo uu ka fujiyey qaala waxa uu ku yidhi muuse akharaqtahaa doonida ma waxaad u dilaacisay ama u jeexday lituqriqa si aad u qarqisood u halaagto ahlahaa ehelkeeda ma doonta iyo waxa saaranba inay degto ayaad sidan u samaynaysaa laqad ji'ta alla ilaahe waxaad la timid khadirow shay aa shay baad la timid shaygaasoo imraa qadhaadh oo adag arrin adag oon la liqi karayn ayaad alla ilaahe la timid qaala waxa uu ku yidhi khadir alam aqul miyaanan kugu odhan muusow innaka adigu lan tastatiica kari maysid sabraa sabir kari maysid macii aniga la jirkayga aad sabirto ilama sabri kara sida iska joog miyaanan hore kuu odhan muusow qaala waxau idhi muuse laa tu'aakhidnii ha ii qabanin khadirow bimaa nasiitu waxaan iloobay walaa turhiqnii hana igu kallifin min amrii arrinkayga xaggiisa cusraa culays anan qaadi karayn haysaarina ii dulqaado fantalaqaa dabeed waa tegeen haddana waxa weeyaan muuse iyo khadir oo doontii intay ka degeen bannaankii iyagoo maraya ayay socdeen xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen muuse iyo khadir khulaaman wiil yar oo carruurta la ciyaaraya oo faqatalahu dabeed khadir uu dilay ayaa qaala waxa uu idhi muuse aqatalta ma waxaad dishay khadirow nafsaa ma naf baad dishay naftaasoo zakiyatan tahiran oon dembiba lahayn waa sabi yaroo aan dembaabinba miyaa dishay bikayri nafsin naf la'aanteed isagoo naf u gooyey oo loo goynayaana aanay jirin laqad ji'ta alla ilaah waxaad la timid khadirow shay aa shay baad la timid shaygaasoo nukraa ay munkaraa la inkiro wax adag oo la inkiro oon la qaadan karin ayaad la timid markaasaa khadir waxa uu ku yidhi oo miyaanan ku odhan ma sabri karasid markaasuu yidhi dib haddaan kuu su'aalo haba i raacin halkaa igu reeb markaa cudurdaar waad gaadhay agtayda oo wax marmarsiyo daba melihi mas'aladii labaadna way timid oo intay dad waxa weeyaan martiyeen oo marti gelin waayeen oo ay ka tegeen ayaa gidaar sii dhacayo uu toosiyey markaasuu yidhi khadirow miyaad mushqaayad ad waxa weeyaan ugu toosisid aynu wax ka dhiganno markaasuu yidhi hada firaaqu baynii wa baynak halkaasay ku kala hadhin saddexdaa mas'alo nebigu sala allahu calayh wasalam sida xadiidka aynu sheegi doonno waxa uu yihi waxaan jeclaan lahaa inuu muuse sabro si wax fara badan laynooga qisoodo laakiin halkaasay ku dhammaatay qisadan nebi muuse iyo khadir calayhim asalaatu wasalaam sabab bay lahayd oo sida xadiidka bukhaariga ku sugan ee cabdillaahi bnu cabbaas uu warinayo nebi muuse qaama khatiiban fii bani israa'iil nebi muuse ayaa reer banu israa'iil dhexdoodii u khudbadeeyo khudbad kala kacay fa su'ila ayu nnaasi aclam khudbaddii markuu dhammeeyey ayaa la yidhi muusow yaa dadka u cilmi badan fa qaala ana aclam anaa u cilmi badan ayaa muuse yidhi calayhi asalaam facataba allahu caza wajalla calayhi id lam yarudda alcilma ilayh ilaahay muuse arrintaas waa ku canaantay maadaama aanu cilmigii xagga alle u celin uu yidhi ana arrintaa waa lagu canaantay faqaala ina lii cabdan bimajmaci albaxrayni huwa aclamu minka markaasaa alle wuxuu ku yidhi addoonkiisii nebi muuse muusow meesha la yidhaha majmacu lbaxrayn ee labada badood ay ku kulmaan waxaa ku sugan addoon addoommadayda ka mid ah oo adiga kaa cilmi badan fa qaala muusa ay rabbi fa kayfa lii bih waxau idhi muuse sideen ku gaadhaa allahayow addoonkaas waxa alla uu ku yidhi qaala ta'khudu xuutan wuxuu rabbi ku yidhi muusow kalluun baad qaadanaysaa marka waxa weeyaan sallad ama weel ama wax lamid aad ku ridanaysaa oo ku qaadanaysaa si uu sahay kuugu noqdo dabeed waad dhaqaaqaysaa fa xayumaa faqadta alxuuta fahuwa hamma meel alla meeshaad kalluunkaa ku weydo addoonkaanu kuu sheeganaa halkaasuu joogaa waa khadire calayhi salaam dabeed nebi muuse wuu ambabaxay khaadimkiisii yuushac ibnu nuun oo markii dambe isaguna nebi noqdo loo waxyooday gacanyarihiisaas oo nebi muuse la socdo cilmiga ka baranaya oon ka faaruqin weligii ayuu kaxaystay dabadeed siday u socdeen waxay gaadheen meeshii majmaculbaxrayn halka labada badood ku kulmayaan labada badood waa halkee meelo fara badan baa lagu sheegay mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdeen waa baxru faris iyo baxru ruum halkay ku kulmaan laakiin taxdiidkooga iyo meesha ay tahay wax daliili kuma soo aroorin wax xikmad ama cilmi inagaga xidhanna ma jiro marka makaanka majmaculbaxrayn markii ay gaadheen halkaa buur weyn oo ku taalla dhagax ku yaalay dhagixii ayaa ay waxoogaa yar seexdeen oo madaxa dhigeen labadoodiiba muuse iyo khaadimkiisiiba markii ay soo tooseen marka intii aan waxa weeyaan ani halkaa horta ka tegin ayaa waxaa dhacday dee mucjizo cajiiba yuushac ibnu nuunna wuu arkayaa muuse ma arkayo mucjizadaasi waxay tahay kalluunku halkii uu ku jiray intuu aayar ka baxay oo uu noolaaday ayuu baddii iska galay markaasaa weliba baddiina inta biyihii ay xarkageen oo la qallajiyey ayuu god oo kale ka dhex jeexday oo sidaa u kala jeexay baddii meesha uu dhaafaaba meel bannaan oo jeexan oo god ah ayay noqonaysao biyuhu iskuma imanayn biyihiiba way qallaleen sidaas ayaa kalluunkaasi uu baddiisii ku galay dabadeed muuse markii uu soo toosay ayaa wuxuu yidhi war ina mari socodkiibay bilaabeen maalintaas intii ka hadhsanayd iyo habeenkii oo dhan iyo maalintii dambe ilaa wakhtigii duhurkaee qadada ayay socod ku jireen mar alla markii ay gaadheen wakhtigii waxa weeyaan ay wakhtulqadihii ayaa waxa uu yidhi war kalluunkeenna inoo soo saar dabadeed wuxuu ku yidhi yuushac ibnu nuun halkii aynu ku nasannay dhagixii aynu soo marray halkii majmaculbaxrayn markaynu halkii joognay ayuu kalluunkii aayar intuu dhaqaaqay baddii uu galay qisadiibuu u sheegay markaasuu muuse ku yidhi daalika maa kunnaa nabqi halkaynu u soconayba halkaasay ahayd waayo dee waxaa loo sheegay muuse halka kalluunka uu ku waayo uun addoonka khadar ee ka cilmi badan inuu joogo dabeed raadkoodii bay dib u soo qaadeen halkiibay raadkii dib uga soo qaadeen ilaa ay waxa weeyaan soo gaadheen dhagixii laftiisii markii hore kalluunka ay ku waayeen dabeed waxay u yimaadeen waxa weeye nebi khadir oo jiifa oo go' ku dadan wa huwa musajan bihawbin assalaamu calaykum ayuu muuse ku yidhi madaxii intuu fayday ayuu yidhi wa annaa biardika asalaam oo halkee ay dhulkan salaanta noocani ay ka jirtayba salaantanba layskuma salaami jirine markaasuu muuse ku yidhi ana muusa muusaan ahay markaasuu yidhi muusa bani israa'iil ma muusihii reer banu israa'iil markaasuu yidhi haa markaasuu muuse wuxuu ku yidhi ji'tuka litucallimanii mima cullimta rushda waxaan kuugu imid khadirow inaad ibarto wixii alla uu ku baree hanuun ahaa ayaan kuugu imid ujeeddadaasaan kuugu imid waxa uu ku yidhi markaa khadir muuse innaka lan tastadiica maciya sabra muusow ma sabri kartid oo aniga ima raaci kartid waayo waxa uu ku yidhi innii calaa cilmin min cilmi illaahi caza wajalla callamaniihi laa taclamuhu wa anta calaa cilmin min cilmi illaahi caza wajalla callamakahu allahu caza wajalla laa aclamuhu wuxuu yidhi muusow anugu waxaan ku dul suganahay cilmi ka mida ilaahay cilmigiisa oo ilaahay i baray adiguna aanad garanayn adiguna muuse waxaad ku dul sugan tahay cilmi ka mida culumta ilaahay oo rabbi ku baray oo anuu aanan garanayn marka isku cilmiba ma nihin markaa dee isma raaci karo waayo waxyaabaan samaynaya adiga si kuugu muuqda daahirka kuu muuqda xaqiiqadooduna aan caynka ahayne anigu aan xogtooda hoose ogahay markaa isma raaci karo oo dee labadaa cilmi buu ilaahay ina kala siiyey waxa uu ku yidhi markaa muuse satajidunii in shaa allahu saabira in sha allah waxaad igu ogaan doontaa inaan sabro khadirow waxa uu ku yidhi markaa fain itabactanii falaa tas'alnii can shayin xataa uxdita laka minhu dikraa waayahe muusow haddaad ku adkaysato inaad i raacdo shay aan sameeyahay su-aalin ilaa anigu aan kaaga waramo waayahay buu yidhi halkii bay israaceen badda xeeligeedii iyagoo socda ayaa dooni soo martay markaa doontii ayay ka dalbadeen inay qaaddo markaa khadir bay doontii dadkii saaraa ay garteen noolla-aan bay ku qaadeen bibilaash doontii in yar markay socotay ayuu dee loox ka mida soo fujiyey khadir markaasuu ku yidhi akhraqtahaa lituqriqa ahlaha laqad ji'ta shay-an imraa khadirow ma waxaad doontan u jeexday si aad ehelkeeda u qarqiso wax weyn baad la timid weliba xadiidku siduu tilmaamaya riwaayaadka qaarkood faahfaahsan wuxuu yidhi ma dadkii inoo samafalay ee noolla-aanta inagu qaaday ayaa doontoodii daloolinaysaa waa ku sidaa khadir markaasuu khadir ku yidhi miyaanan hore kuugu sheegin inaanad ii sabri karayn markaasuu yidhi haddaba waxaan iloobay ama khaladka ha igu qaban ee ii dulqaado way socdeen doontii bay ka degeen doontii markay ka degeen iyagoo badda xilligeedii bannaankii socda ayaa haddana ilmo yaroo carruurtii la ciyaaraya ayuu soo qabto uu qoortii ka jaray markaasuu yidhi aqatalta nafsan sakiyatan bikayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukra khadirow ma naf daahiroon dembaabin boon waxba galabsan ayaad ayar qoorta ka goysa arrin munkaroo weyn baad la timid markaasuu ku yidhi sideed waxa weeyaan miaanan hore kuugu odhan lan tastadiica maciya sabra kadib haddana qoladii waxa ay u yimaadeen ay marti geshinta ka dalbadeen een marti gelin haddana gidaarkii ayuu toosiyey tiina wuu weydiiye wuxuu yidhi maad mushkaayad ka qaadati haadaa firaaqu baynii wa baynak markaasuu uga soo warramay xawaaditii dhacday oo dhan mid walba uu soo fasiray oo doonta oo kale uu ku yidhi waxaa ka horreeyey nin boqor ah oo waxa weeyaan doonyaha ka qaato khasab dadka kagala wareega marka waxaan u ceebaynaya oon iinta ugu yeelaya nuqsaanta si ay masaakiintan doontu ugu badbaado ilmahan yarna labadiisa waalid baa muuminiin ahaa isaguna nin gaalnimo lagu abuuray oo ku korayuu ahaayo hadduu taabogaluu sidaa ku koro labadiisa waalid ayuu gaalnimo iyo xumaan uuu sababi lahaa aduu xawaaditii dhacdooyinkii mid walba sidaasuu ugu fasiray qisadu kolle way inoo dambaysaa qaybta dambe laakiin xikmadda ugu weyn ee laga qaadanaya waxaa weeye qisadaas nebi muuse calayhi salaam markii uu cilmiga ilaahay u celin waayey waxaa lagu imtixaamay dee rafaadka iyo safarka intaa leeg inuu maro isaguna waxa uu ku dhaqmay nebi muuse tawaaduc iyo isdhuldhig iyo aadaabtii aalibulcilm oo mar alle markuu khadir u tegey waan ku raacayaa un iskamuu odhane wuxuu yidhi hal attabicuka waa asluub si dabacsan buu u bandhigayaa ma ku raacaa si aad waxii barto yacni waxaa laga qaadanayaa aadaabu aalib alcilm iyo qaabka uu qofka waxu dhigayo waxu su-aalayo khadir ma nebi buu ahaa mise addoon wanaagsan oo saalixa waa masale khilaafiya laakiin sida raajixe aymo fara badne ay rajaxeen aayaadka qur-aankana laga dheegan karo waa inuu nebi ahaa waxyaabaha laga deliishanaya nebinimadiisa kow waxa ka ah fawajadaa cabdan min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina waxa yacni waxay halkaa ka heleen addoon addoommadayada ka mid ahoo aanu siinay raxmad agtayada ka ahaatay qur-aanka waxaa ku soo aroortay in fara badan in raxmadda looga jeedo nicmada nebinimada oo suuratu sukhruf ilaahay waxa uu ku tilmaamay nimankii gaaladu markay yidhaahdeen wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim miyaa qur-aankan lagu soo dejiyo waxa weeyaan nin weyn oo ka mida labada magaalo midkood maka iyo daa'if sida weliid ibnmugiire iyo curwa ibnu mascuud iyo raggii maalqabeenka ah iyo madaxyaweynta ahaa miyaa qur-aanka lagu soo dejiyo markay yidhaahdeen maxaa maxamed lagala doonay ilaahay wuxuu ku yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbik oo ma iyagaa raxmadda rabbigaa qaybinaya nebi allow ma iyagay gacanta ugu jirtaa marka raxmadda waxaa looga jeedaa nebinimada ilaahay baa haya waxaa kaloo alla uu yidhi yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim ilaahay raxmaddiisa nebinimada wuxuu ku gaar yeelaa cidduu doono ayuu u doortaa ilaahay baana fadliga iyo deeqdaa weyn iska leh marka halkaa waxaa laga qaadanayaa raxmaddan aataynaahu raxma nebinimadii inay tahay sida aayaadkaasiba ay tilmaameen waxaa kaloo laga qaadanayaa nubuwada wa callamnaahu min ladunnaa cilma waxaanu agtayada ka baray cilmi cilmiga laduniga ah ee ilaahay agtiisa laga helaa waa waxyiga ambiyada iyo rususha maaha mid ay cid walba iska sheegato tidhaahdo carshigaan halkan ka daalacdayo cilmi laduniah ayaa la ii kashfiyey waxba kama jiraan kaas cilmiga laduniga ah waa cilmiga waxyiga ambiyada ilaahay u sheega u waxyooday hada huwa alcilmu alladuni wa callamnaahu min ladunnaa cilmaa waa waxyigii taasi markaa waxay xoojinaysaa dee nebinimadiisa ta kale ee laga qaadan karo nebinimada khadir waxa weeye dee nebi muuse nebi ilaahay doorto nebi ilaahay buu ahaa nebina cid aan nebi ahayn oo ka hoosaysa dee inuu isagii aalibcilmi u noqdo wax ka doonto dee suuragal ma aha waa nebi nebi wax ka dalbanaya markaa laba nebi oo kala faa'iidaysanaya oo nin walba ilaahay cilmi uu baray ayay ahaayeen cilmigan khadirna dee cilmi ka duwan cilmiguu muuse hayey ayuu ahaayo dee xaqaa'iqda umuurtee hoose ayaa ilaahay u kashifo u caddeeyey oo ilmahaa yari gaalnimada ku jirta ayuu ogaaday iyo waalidkii waxa uu ku samayn doono doontaa waxa ka horreeyuu ogaaday iyo dhibaatada ku dhici doonta haddaanu ka hortegin waa cilmi ilaahay ku gaar yeelay nebi khadir ayay ahayd nebi muusena aanu ogeyn oo waxa weeyaan dee aanu isagu cilmi u lahayn allah waxa uu yihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala muusa nebi muuse uu ku yidhi lifataahu khaadimkiisii gacanyaraha u ahaa waa yuushac ibnu nuun laa abraxu ka zuuli maayo inaan socdo xataa abluqa ilaa aan ka gaadhayo majmaca albaxrayni labada badood meeshay ku kulmaan waa halkii loogu sheegay addoonka ka cilmiga badan leh inuu joogo ee la yidhi tag aw amdiyo ama aan socdo xuqubaa sannado badan ilaa intaan muraadkayga ka gaadhayo falamaa balagaa markay gaadheen muuse iyo yani khaadimkiisii majmaca baynihimaa labada badood meeshay ku kulmayeen nasiyaa waxay halkaa ku iloobeen xuutahumaa kalluunkoodii oo khaadimku wuxuu iloobay inuu muuse u sheego qisadii iyo warkii kalluunka inuu noolaaday inuu baddii galay inuu baddii wadda yacni qallalan oo godoo kalaa ka jeexday inuu muuse u sheego wuu iloobay khaadimkii muusena wuxuu iloobay inuu yidhaahdo war kalluunkii haynaga iloobina inoo soo qaad markaa nasiyaa tatniyada labadooduba ilowgu waa ku dhacay oo muusena inuu yidhaha kalluunkii soo qaad buu iloobay waxa weeyaan khaadimkuna wixii dhacay inuu u sheegu iloobay fatakhada dabeed wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii fi lbaxri badda dhexdeeda saraba god oo kale ama waddo daloosho ayuu ka dhex jeexday badda dhexdeedii biyihii oo xarkagay oo qalalay ayuu ka dhex jeexday god ama waddo daloosho oo kale falamaa jaawazaa markay ka gudbeen muuse iyo khaadimkiisii majmaculbaxraynkii ay ka fogaadeen ayaa qaala wuxuu muuse ku yidhi lifataahu khaadimkiisii aatinaa hadaa'anaa qadadeennii nasiih laqad laqiinaa alla ilaahi waxaynu kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa ee kani ah nasaban daal xikmadda ilaahayna mar alla markay meeshii loo soo dira ay dhaafeen ay ka dheeraadeen ayuu muuse daalka dareemay intii hore ma dareemin waa si uu usoo noqdo dee xikmad ilaahay bay ahayd qaala waxa uu ku yidhi markaa khaadimkii waa khaadimkii muuse ara-ayta bal ka waran muusow id aweynaa markaan u hoyanay ila sakrati dhagaxii buurta ku yaalay halkaa markii aynu seexannay fa innii anigu nasiitu waxaan ku iloobay halkaa alxuuta kalluunkii iyo warkiisii wamaa ansaaniihu kalluunka imana ilowsiin ila shaydaanu shaydaan mooye wax kale ima ilowsiin an adkurahu inaan kuu sheego shaydaan mooye wax kale ima ilowsiin oo had iyo jeer ilowgu waa min ashayaan sidaa darteed baa laynoo yidhi wadkur rabbaka idaa nasiid waa min ashayaan ilowgu watakhada markaa wuxuu ka yeeshay kalluunkii sabiilahu waddadiisii ayaa filbaxri badda dhexdeeda uu ka samaystay cajaba wax lala yaabo ayuu ka yeeshay oo dee waxa weeyaan baddaa dhexdeediibuu waddo ka dalooshaday oo god oo kale uu ka dhex jeexday waanu noolaaday oo cajabta waxaa ka mid a inuu noolaadayna waa wax lala yaabo mucjizo ah baddii biyihii inta la xarkagiyo oo la qallajiyo dee god ama dalool inuu ka dhex samaystaana iyaduna waa wax lala yaabo waddo uu ka dhex jeexdo qaala waxau ihi muuse daalika arrinkaa aad sheegtay oo halkaa aad kalluunka ku soo ilowday ihi maa waaba kii kunaa aynu ahay nabqi kuwa doonaya ilain horaa loogu yidhi muuse ilaahay markuu u waxyoonayey fa xayumaa faqadta alxuuta fa huwa ama halkaad kalluunka ku weydo khadir halkaasuu joogaayo tag markaa wuxuu yidhi halkaynu doonanayba halkaasa dib inoogu celi fartadda way soo noqdeen markaa muuse iyo khaadimkiisii calaa aahaarihimaa raadkoogii bay dib ugu soo noqdeen qasasa xaal ay yihiin kuwa raadkoodii raacaya oo halkay soo mareen raadguraya oo raad raacaya si aanay uga lumin halkay ka yimaadeen ilan halkaasuu joogaa addoonkii fa wajadaa markay meeshii soo gaadheen sakhrada weeyi fa wajadaa dabeed waxay ka heleen halkii sakhrada cabdan addoon bay ka heleen oo min cibaadinaa addoommadayadii ka mid a waa khadire addoonkaasoo aataynaahu aanu siinay raxmatan naxariis oo min cindinaa annaka agteeda ka ahaatay waa nebinimada eh oo wacallamnaahu aanu barray min ladunnaa agteedana aanu ka barray cilmaa cilmi waa cilmigii waxyigee rabbi u waxyooday qaala waxa uu ku yidhi lahu addoonkii waa khadire muuse muuse wuxuu ku yidhi hal attabicuka ma ku raacaa addoon yahow waa khadir eh calaa an tucallimanii inaadi barta darteed ma kuu raacaa mimaa kii aad wax iga barto cullimta lagu baray rushdaa xaal uu yahay hanuun qaala waxau idhi innaka adigu muusow lan tastatiica kari maysid maci aniga la jirkayga sabraa inaad ku sabirto waayo dee isku cilmiba ma nihin adna cilmibaad haysaa aanan ogeyn aniguna cilmibaa allaysiiye adigu aanad garanayn oo waxyaabahaan samaynayo dee adiga muuqaalka guud waxay kuugu muuqanaysaa munkar xaqiiqadeeda hoosena munkar ma aha ee waa macruuf marka cidhibta iyo xaqiiqda ka dambaysa la ogaado waa macruufe munkar ma aha markaa dee ima raaci kartid mana sabri kartid wa kayfa tasbiru oo sideed ugu sabri kartaa muusow calaa maa shay lam tuxid aanad ku koobin bihi shayga khubraa ogaal qaala waxau muuse yidhi satajidunii waxaad igu ogaan doontaa khadirow in shaa allah alla hadduu doono saabiran mid sabraad igu ogaan doontaa walaa acsii caasiyina maayo amraa amar amarkaasoo laka adiga kuu sugnaaday amar aad leedahayna diidi maayo kaa hor iman maayo qaala waxa uu ku yidhi markaa khadir fa in ittabactanii haddaba haddaad i raacdo muusow falaa tas'alnii hayweydiinin can shayin shay xataa uxdita ilaa aan kaaga keenoon kaaga soo cusboonaysiiyo laka adiga minhu shaygaa xaggiisa dikraa war ilaa aan wax kaaga sheego xataa uxdita ilaa aan kaaga soo cusboonaysiiyo laka adiga minhu shaygaasi dikraa sheegis oo aan war kaaga sheego hay su-aalin waxaan sameeyo fanalaqaa dabeed waa tageen muusa iyo khadir xataa idaa rakibaa markay fuuleen fi safiinati doonidii kharaqahaa wuu jeexay khadir loox baabuu ka soo fujiyey qaala waxa uu ku yidhi muuse akhraqtahaa ma waxaad u jeexdee doonida u dilaacisay lituqriqa ahlahaa ehelkeeda inaad qarqiso oo biyaha aad ku halaagto laqad ji'ta alla ilaahi waxaad la timid shay a shay shaygaasoo imraa qadhaadh oo adag oo aan la qaadan karin qaala waxa uu ku yidhi khadir alam aqul miyaanan kugu odhan muusow innaka adigu lan tastatiica kari maysid sabraa sabir maciya aniga la jirkayga inaad sabirto kari maysid miyaanan ku odhan qaala waxa uu ku yidhi laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu markaa muuse taa hore ilow bay ka ahayd markaa waxau idhi laa tu'aakhidnii haygu qaban khadarow bimaa nasiitu ay binisyaanii ilowgayga maada haddii masderiye laga dhigo ama bimaa nasiitu biladii nasiituhu kaan iloobay haddii mawsuulo laga dhigo oo walaa turhiqnii haygu kalifin min amrii arrinkayga xaggiisana cusraa culays haygaga kalifin oo haygu xambaarin fanalaqaa waa tageen markaa muusa iyo khadir xataa idaa laqiyaa markay la kulmeen ghulaaman wiil yar oo carruurtii la ciyaaraya oo faqatalahu dabeed khadir uu dilay qoorta uu ka gooyey qaala wuxuu muuse ku yidhi aqataltama waxaad dishay nafsan naf naftaasoo zakiyatan daahir ah oon dembaabin boosabi ah miyaa dishay zaakiyatanna waa la akhriyey labadubana waa isku macno bikayri nafsin naf la-aanteed miyaad ku dishay naf ay dishay iyadoon loo dilayn oo dembi la-aan ay tahay miyaad iska dishay laqad ji'ta alla ilaah waxaad la timid khadirow shay a shay baad la timid shaygaas oo nukuraa ay munkaraa la inkiro wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين